تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku eegi doonnaa sida malabka tiyeglow u noqday malabka ay ugu jecel yihiin soomaalida waxa ay tahay sirta ku duugan dadka shinnida dhaqda ee tiyeglow inta ay la-eg yihiin iyo dhaqaalaha ay ka sameeyaan arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ah ee soo dhowaada mar kale جلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag magaalada tiyeglow waxaa badan inta aan arkin laakiin ay arkeen wax soo saarkeeda gaar ahaan malabkeeda dadka qaar ayaa tiyeglow markii ugu horraysay ee ay maqleen waxay ku maqleen malabkeeda malab tiyeglow waa malabka loogu jecel yahay dhulka soomaalida malabka ka soo go'a magaaladan waxaa loo iibgeeyaa dhammaan gobollada dalka soomaaliya qof waliba oo soomaaliyeed oo doonaya inuu iibsado malab waxa uu jecel yahay inuu iibsado malab tiyeglow malabka tiyeglow ayaa noqday malabka ugu caansan dhulka soomaalida si kasta oo ay u soo bateen sharikadaha malabka ka shaqaysta iyo deegaanada shinnida lagu xanaaneeyo oo wax soo saarka malabka ee dalkana uu kordho haddana weli malab tiyeglow jecelka ay soomaalida u qabaan waa sidiisii waxaan idin keenay malabtiyeglow saafiya damaanad leh xarunta shirkaddu waxay ku taalaa muqdisho waa malab cadde malabtiyeglow saafiya damaanad leh dhirta tiyeglow ee ubaxa badan iyo cimiladeeda oo ah mid qalalan ayaa waxay keentay inay noqoto meel ku habboon dhaqashida shinnida iyo wax soo saarka malabka haddaba si aan wax badan uga ogaanno wax soo saarka malabka ee tiyeglow iyo sirta ka dambaysa jecelka ay soomaalida u qabaan malabkaasi ayaan la kulannay mid ka mid ah dadka soo saara malabka kana ganacsada sidoo kalena muddo ka badan shan iyo labaatan sano tiyeglow ku xanaanaynayay shinnida
walaal waa dhowahay dadka oo shiniida dhagadaayo oo degmada tiyeglow ee kumad aha shiniida degmada tiyeglow macnaha dhagashadeeda wadanka soomaaliya macnaha miiranka horeyto macalin marka adiga goormaad ku soo biirtay dhaqashada shinnida goortii ugu horreysay oo aad bilowday goorteed aada muddo hadda lakurooga macnaha labaata ishan sana ya meel araha shiniidun dhagasho ka bilaawe labaata ishan sana ya macnaha shiniidunka dhahjar dhagowsha marka muddadaas ee labaatan iyo shanta ah marna ma- maku dhex banna inaad shinnida dhagtay maya marna maku dhahbaan ilaa hadda weli weda hooliya macnaha walaa aan hadda anka jeela oo meel araaye oo anaka kalsoona anti hoole aan laha shiniida kumad eh ganacsiyada kale ee aad ku jirtana maxaa ka mid ah niyaaw walba waaha shiniido horta ana dhage muddadaas oo labaatan shanta sano ee dhagaay waana ka ganacsaday malabshee meel araay iyo magaalooyinka iyo ka ganacsadee ilaa baydhabo hamar beledweyne i gobolooyinka soomaaliya meel alla meelilha kuwa soo jeeyahay macnaha malabkaas sheegooyinka iyo hoola kale iyo walaa ana laha macnaha ah, walba kumad ah ganacsi yaryar isku laha meel araay hoolo oo kale meel araay oya ku aduuday shaniidaas ku aduudi wal welba oo macnaha aan hoole aan inrooga haddii beerlay nagata haddii meel araay iyo ganacsile nagada haddii meel araay oo nagata meel araay iyo guriyaal iyo waxyaabahaas kasabka shaniidaas lay kumad ihin macnaha walaa aan meel araay inka kalsoona ama kundurayo ama hakakaaw ana shaniida lay macnaha walaa kale in yaalo oo ku kasabiin haata meel araay shaniida ku kalsoona Ee, marka ee, xasanow sideed ku bilowday markii hore qaabka aad ku bilowday iyo aas-aaskeeda bal noo sharax horta meel araay iyo haddii shaniidun ana bilaaway marka inka horeyti walba waaha lanka walaalkay e yashina macnaha dool inka jijaro macnaha dool gagalladaayo anina macnaha lang oo madaas hataa tum isiyeesana meelahaas jara iyo meel araay iyo doolo dhagadaayo waxyaabahaas oo susuubiyaayo dool susuubiya arag oowinaylan owiino macnaha shaniido dhagaa u ahay walba is arey anina macnaha shini meelka oo baysanta aragi walba is arey shiniidunko ka qubsay doolgeli ogoontiya i walna ma lahayn shiniidya mayl araay i meelka raarato hadhon dhowi doola ka aruuri mayl araay i doolki kokun meera saari shiniidi macnaha halmaalan oo kale ka jarta shiniidi inshagaya hayte mana indenganta yeelaha manaha shiniidin hat shiniidi maalintilamad haddii aan koo shiniidi waa marugdo ha walba fadaasay boqorkaas ini macnaha la qobado meela kaha yaro ini shiniidaas kabro kusuu biyaaso ku degaasa meel araay boqorkaas laha yaro madii kabro suubsato kabacda la kadhiyo yalla fadaayahe muddo muddo meel araay i shiniidaas an olan itaw barin in lahayn manaha dhibaato badan hala mari inta badan walba ku bilaaway he dooli suubiyaay qaqoraay duurka saaraay dool soomaali ah ha ingalaasi saasa meerka geliyaay ilaa aan meel araay ogoontiya kuweel dhadaayay boqorkaas hayirshey iyo nidaamshay shiniida ku baradaay meel araay dhibaato badan ahang mari saas reedku meel araay ilaa hadde alxamdulilah walaay meel araay i- walaa oo adduunyo baa limbaradaan maahin walaay ogoontiya ee walbadanga ku fahmni marka xasanow goormay ahayd ee, markii aad samaysatay beer oo shinnida lagu xanaaneeyo oo sanduuqyadan casriga ah ee dabaqyada ah ee aad keensatay goormay ahayd marka niyaw horta inta badan taqriiban muddo malaha tumu ishan sana ee walku badan oo kale dool soomaaliya isticmaalay haa mana dool soomaaliya badanga isticmaalay herooyin dhowr ee walahay manaha muddooyin oo dhow ayaa meel arahay iyo sanduuqyo isticmaalow gale tumukisan haddan ka dambayt walba eh, walaa aan ku bilaaway sanduuqyadaas walba haytay manaha dad oo walaale eh, oo meelo magaalooyinka jiraan sanduuqyo manaha soonuu yaaleen manaha shinadii dool soomaaliga ka jartii walba mayl araay iidanka ka dhaboonayhe mayl araay eh, shiniidun hooba oo iyo dhaganto oo badata malaaqa boqorokba kale sameeyas kokun doolkiiba afar dar ama shaan dara ku bahaas oo guuraas doolkii hadda shina mbuuti manaha eberu eberu malabna may ku halaaw shiniidina bati dhaba meel indiyaarsan male meelka habeeyaw male boqorkii manaha doolkunka dhex jara ma araga korta meel araay dhibaato badan iyo uleeso badan ya dool soomaaliga ka dareen saas daraadiye manaha dadkii oo yaalina madi una eh, manaha qaabkiina tusi areenoo isbuugii bashiniidi hal mar la baarayo boqorkii kabaha laku gooyayo wal guura un lahayna shiniidun hooba badata daba kaa leyla saarayo ka saddexa leyla saarayo ka afaraa leyla saarayo manaha eh, shan aagli aag halkii doolba laku mala un aragni anin walba danta ii ka laftay ini aan dool soomaaliga isugu guur oo manaha alwaaha manaha dowladun oo alwaahaga anguur haa hasriga dowladi yoogahaya anguuri manaha samaysadi hadda alxamdulilah walba waa haashaniidina meylaraay iyo guurowkii oo dargooyki badano oo dowladi ku bahaasi in badan ku ilaaliyahayn malabka oo kale ku kuroonta haddana walba kale kukufaylata dool soomaali ilaahay leelika tuugay hal hal meelay degnaade maahin meel kale oo fiidle ma jeeyi kor ilaa hiiranga jeeyi korta bayaa jeeyi korta manaha meer alla meeri oo fiid leho daag leh yaa jeeyi korta walba sameeyi kortay manaha halki fiid oo manaha alhal meelood dool soomaaliya kukumaaldhada fadi afar meelood oo kale kamaaldhada korta haa meeri oo beelukun haka maraya jeeyas hokamaaldhadaas meeri hadda lamaadfidaajmeed saddexad meed afaraada jeysisku kor hadba dadaalka lay kerinye macnaha waxa soo saarka haa marka ee xasanow markii bilowgii aad bilaabaysay wax lacag ahba kaama gelin oo xooggaad umad ku bilowday haa aniyaw mayla araay i wal o la'ag e an oo gali madii an bilaaway majarn mayla araay i qofka sidaya dhomba hob sheygun hemi iyo intii isu manaha wal qobod isu kahemi macnaha qoboda kor haa uso beese qofna beese umarsane usile iska targalaya sameeye kor aan walbas ubiyay unug yarahay hilagi an bilaaway dool macnaha maqoro korn walbas ubiyay bahalko dhursheeng la araw oo enjegay macnaha oo isku kadhaha jiro lahasku siibaw leh oo si qolofta la inhiraaso geedaha kudhaha siibaw geedogaasa hasiibow ka bilaaway horta geedogaas mudii an hasiiba haruubaan qoraay saaray macnaha laabka oo duurka ee ka aruuriyaay baadide manaha sanadkun lamaha ingalaas sanadkaas sediha ingalaas kanha ingalaas dooladaasa hafoofiye qoree manaha duurka saa saare aas aaskay macnaha saaslay ku bilaaway ma walbeese aan ka bilaaway ma leh ee maanta hadda aan joogno xasanow marka meeqa beer oo shinni ah aad leedahay ama meeqa xiro haa niyow mayla raay horta badan hirooyinka macnaha qiib horta dool soomaaliga maku guurn kajartaa walbaan isticmaalahayne kabruy macnaha kabroon oo haddii kabarliinbaahada haddii mayla raay walaago yar orjinaal ahayd soomaalida haytay la aamay malabka korugu ka daray hata lang oo malabku hanjilaang mafadaa kaliilanku marka midda oo casriga ahna ma lahan oo kabarti ma laha malaha mayl araay mishiinga lakamaale malabkii oo haa shaandhi mare malabkii oo manaa nadiif aho bii eh yo miirka jar walba kaliyin dadkii manaha malabkun waa kahanjadii lakumaale dadka waagi hore ayaa ogaayeen oo dool soomaaliga ee haddii walba kaleeyinaha malabkun inta badan manaha dad fahansan jaraan laakiin dadka qaar walba kaleeyin malabkun hanjilaante may malab saafe eya malab saafe e meebal may biibu ahaan may waata hanjidi oo malabka la kasaay saas daraadiya manaha dool ma imbaahinyi manaha ilaa hadda doolladii ana mabaabi'ina in yaalan hanjidaa ku basdee hadda oo kale lamahiro oo kale mayla raay oo sanduuqya in yaalan dhowr hiro oo mayla raay oo ada dool soomaaliya laha marka haddii xerooyinka wixii ku yaalloo dhan laisku dardaro sanaadiiqda ama sanduuqyada meeqa sanduuqay noqonayan niyaw mayla raay horta marbasawo shanada lakiin sheego macnaha dhabsha miyar dhagaalo eed ina imbaahanta waqtuun haddii kulaada haddi sanadkii oo kale sanad kuleelaya lahamari jiilal eh haa inta badan mayla raay isku baaba'aase walba nagadaasa beeshee meelaha waab isku dhammaadaase kuleelka min adkaysada korta bershee macnaha tabardoore in dhammaadaas bershee shiniidi yaraadaase shinidkun dhowr shiniya layska dare oob aaran dhiida macnaha shiniidaas waha gadgaday doole way buuye madba suu macnaha hadda manaha sanadkii maadaama kuleel hakajan horta shini badan oo bati ad hadda manaha wala kontumeeyada oo kaleen yaalshaa kontonkaas ee sanduuq xasanow haddii aran uu yahay sanadkan oo kale meeqay soo saari karaan haddii hal mar la liso oo kale ama la soo saaro aniyaw mayla raay meere inka badan manaha tumu i shan jirgaan tumu i tooba tumu i siyeeda manaha halkii oo mayla raay shiniidaas haddiiba fasal etaa tayl etaa oo dabag wada saarantee aada mayla raay labaatanka ugu badnaan haa marka labaatankaasi jirgaan ama shan iyo tobankaas oo kale haddii wakhtigan oo kale hadda barwaaqada aan ku jirno oo kale maanta haddii la liso maalinta kale ee la lisaayo marka meeqaa u dhexayso haa oo haddii barwaagada jarta iyo haddii barwaaga injar maha haddii manaha walba waa mar oo kale tumuga nagadaas siyada nagadaas xilligii oo barwaagadii isku yartaa fiida manaha hadba fiida kirinta ubahaga oo manaha fiida sabahaasa fiyaawantiye iyo manaha jiridiya ya kirinta marka toban maalin ama sideed maalin haa toban maalin ama sideed maalin haa intaasa meel raay marka bishii ugu yaraan saddex jeer ama laba jeer waa la lisi karaa hadba suwo manaha sanadkan hilaga shinada horta fiida horta badan jiridiyan isku badanta fiyaawantiyana mararka gaalmayna raay isku badanyi fiidas haddiiba hagaay eeta ma aragneed hagaayba haddii laka jara macnaha ada lambulood oo kale shantook way maale
haa labadii bil shan jeer waa waxay noqonayabishii laba jeer ama ka badan waa haa intaas waay shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey ee aad ku jirtay malabka oo kale bal wax soo saarkaada iyo dhaqaalaha aad ka heshay bal ka waran alxamdulilah mayla raay ilaahay baka mahadsan mayla raay waldhab e maka qobna sanadba sanadka manaha inka dambay dhagaaladan kurre indareerahay ma hoosmiin dareerahay manaha haa sanadba sanadka inka dambay dhalaaladan manaha kuba ahelay dhinaca welba
marka hal hal fasal oo kale oo si fiican wax kugu soo go-een oo aad isdhahday sanadkan alxamdulilah waaye sanad ku ahay
niyow dhowr sana iyo mayla raay sanad kasta isku mad ma e sanadkoo macnaha iida iida walfay laakiin maraaya haa sanadkoo kaleen walba laku yaabay he adale inig arishka galama walba nhaln saa dhowr sana oo mayla raay ya oo mayla raay iid nin farhiidiya jaraan oo beesafay lahanoo galle
fasal ka mid ah haddaa noo sheegto haa fasalkii oo kale uu yaraan ada mayla raay ada saddex kun afar kun aa manaha miirasdahagu galaas marka muddadii xasanow aad ku jirtay shan iyo labaatanka sannadood ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka qabsatay oo kale bal maxaa ka mid ah niyaw mayla raay aas-aaskay ama balaawgay ama nololey ana shinihayd wal oo mayla raay shiniidun liinku kasab maqob ana sidayba aa haddii mayla raay guri nagata haddii ganacsilay nagata xataa beer qudaareed oo kale ayaa laha mayl araay yeedaley manaha ku kasabay mayl araay hoola oo kale manaha ana yeelay ku kasabay may weeli mayl araay waana ka ganacsadee waana dhagay manaha ganacsigay inka wiin manaha malabku walaa ana shagada an inka wiino qobadaaw oo sheegayawna shaniidow walaay kale oo aan mayl araay oo aan walka qobsdown manaha dhagaalayah u marawley marka qaabkee adiga ugu ganacsataa oo malabka ma tiyeglow ku gadaamisa meelaha kalea u dhoofisaa niyaw mayl araay i dukaanga infurun haa daarushifa la are daarushifa kamboorka dhegin kabarta oo kala gade oo lanka kabara ambaahan hob ara kabara kasiye haddii magaalooyinka manaha kabara ambaahanaan araan kabarta an dhiibe hadba kiila kiila ingade kabarta oo malab sheeka jar oo lingmiirna mayl araay magaaladun haddii lanka walaa anka yar fadaw ku gade haa hoo wal badan jirgaan faday ar ku gade hoob aaga faday ar ku gade hoob oo mayl araay wal yara faday ar ku gade magaaladun manaha ka gade magaalooyinkana manaha waabwehe oo ka dalbaday meerkasinan dhiibe haa oo gobolooyinka soomaaliya marka dukaankaada midka ugu weyn miyaa magaalada shalay ilaa waa arkayay ma kan ugu weyn oo malabka lagu iibiya miyaa teeglo niyow hadda meel raay dukaan oo hadda boor an dhegano oo malab an dhegano malab lahaan toosaw hadda macnaha oo haruunta hadda tiyeglowka yaalla hadda haa dukaankiida ila hadda jara marka dalabaadyada meelaha ay kaaga yimaadaan ee gobolada soomaaliya iyo magaalooyinka bal nooga warran niyow horta inta badan meel raay dalabka oo aan iidinka kuwa hamara kumad number one e meel araay baydhowi ka jarta mana hiiraan ilaa boosaasi in dhiibe gobolooyinka ilaa jila buulo fulay dhinac wilaayooyinka dhammaantii oo qaadaya
marka haddii xasanow malabkii sanadkan suuq loo waayo oo kale kayd ma gala isagu oo haddii qofka suuqii uu raqiis yahay oo kale xiliyo oo qaali ah maku adin karaa haa niyow meel araay inta badan meel araay malabka keediyaan xiliga malabka mayl araay oo xagahoo qof kasta manaha shinida dhagashe manaha dadka deegaanka iidanka badanye xiliga madaas hagohi manaha malabka sii sabragayso xiligaas oo kale aruursadaan aruursadaan mayl araay malabkana muddo yarlay dareere halbal oo kale hoob la sheen higaashe malabka dadki sheenay ku hiraayan kokuu malabkii walba ay malab haaya nagadaas manaha haa markaas keedsadaana miira dhakadaana ilaa jiilalka oo kale malabka laan e keediyaana xillo kasta malab lahaan baahda manaha sidii malab noo kala faday yaa ka dadaalan marka malabka kaagaley ma ahan ee kuwa kale xataa dadka waa ka iibsata adiga haa niyow deegaankun walaay oo meel araay oo walaaba oo tabartay ee ma aragne oo malab ahoo deegaanka kukohi kaaday manaha inta badan horta aan isku dhakade haa keed waay kan kale oo mayl araay oo deegaanka kuguhaw walaay tabartay manaha ani ana keediya iska deye xiliga malabka ragayska i aruuriye manaha miira dhake dhake xiligaas mayl araay i dadkaba meel araay magaalada oo kale malabka banyaalu lankasta miira kugadade lan walka warsawma leh ana keediyeley manaha madii oo malabkii magaalada kubaxa kabacda gadade haa
xasanow marka kaydinta malabka inta badan waxaa la sheega caagaga in tayadii malabka ay hoos u dhigaan ma isku daydeen in dhalooyin iyo bir aad ku kaydisaan aniyaw horta mayla raay iyo malabka manaha keediyowka walba iyaa malabkaas horta dhulal- dhulka lagu ilaaliya haa malabkun aagunka jara haddii manaha ada dhulka yaalo lama bilood saddex bilaad dhulka yaala malabkaas mayla raay iyo hoos yariira ku sheene isbedele malabka walba linkatara galay he, mayla raay ini ada miis saarta intii ada qasnad geliyda dhulku manaha dhulkun kiima keley wal umaynahale lama bilood ama saddex bilood ama afar bilood hariir ama hal meela yaalaan oo dhulkana yaalaan isbedel manaha may ku waayo inta badan mayla raay malabkaas haa dhulka aagaba dhulka ku daro inta badan dhalooyin hadda manaha oo isticmaalan hadda ku hor warshaga hadda ninka jarta laakiin hadda ku hor ma suubin laakiin eh, malabka nafsatiisba aagate ka isticmaalanna tajrubaad badan walbadanga ka samayni dhulkaas hoob laku ilaalaya ada muddo shan bilood lix bilood toban bilood sideed bilood ma isbedela haa marka magaalada tiyeglow ee malabkeeda inta badan soomaaliya meel walboo la joogo malab tiyeglow malab tiyeglow ayaa lagu hayaa malabka tiyeglow muxuu kaga duwan yahay ee malabyada kale ee wadanka maxayse soomaalida ku jeclaadeen niyow horta badan horta malab tiyeeglow magahayshe tiyeeglow ka horumarshe malabka eh, manaha dadka kasaayaan in badan horta wadanka soomaali dhagashada oo shinada la dhagaw miiro inka horeyti manaha tiyeeglow haa gobolada soomaaliya malaba la faday haddii la ara tiyeeglow eh, eh, tiyeeglow le malab tiyeeglow le sheenaay malab tiyeeglow le lahalaay horta magaa in badan saas ka bahi haddana walba kale haa walba kale ilaahay ka nam ayhe gobolooyinka kale ma- malabsha ku bedelanyi manaa dharta dharta wadankun wadan oo manaha shiid ahoo adagu dhadhanka haddii ada fiirida manaha malabooyinka miiro lukusheenaw ikan mile waan arafe waan dhadhame adkeenta oo mayla raay adkeenta oo hadda gobollo badan oo malab lukusheenaya aragni manaha madii tajrubaadka suubeed malabkaas is- dhe- dhegoogshey dhegoogshey manaha badanyi geedoo weele manaha laakiin geedo manaha oo tiyeeglow ilaahay kanam ay dhartuu manaha shiniido dhalaasa soomaaliya meel kasta haddii la fiiri meelatoo ee way waay haa manaha eh, dadkii ganacsatadii oo un waraysane hama rugayno manaha gobollo kasta malab lukusheeni gadadaayan haddii waraysane si kasta madii fiirin walba areenaha malabka tiyeeglow saree areen haa manaha saasakatilmaa malabka tiyeeglow inii manaha dhartiis eh, ilaahay kanam ayay dhartuu manaha dhadhansheelaydhe araftiyeelaydhe hoo fiiriyaan ada malabki matalan hiiraan hadina hinka dhow hooba malab lukusheenoo ada lan oo fadaaw mayl araay i tiyeglow malab fadaaw ada injeyte malabkun tiyeglow ma inta kusheente kale ha dhadhankii tiyeglow male kokun dadki ka ganacsadaay malab dhini kasta lukusheena kasaayan manaha waana ad eh, dhartuun oo shiidan eho wali ilaahay kamanaysadayba kamanaysadaya jare ilaahay kaasa koree dhartuun tiyeglow manaha oo malabka hasaaraasa meerlatoo eh hadda may sheeg ganacsatadii manaha mar sidayoo sheegeen unuun sidaasay ka aragna marka xasanow ee hadda wadankii soomaaliya dhaqashada shinida aad ayuu ugu batay oo gobol walba oo geyga soomaalida ka mid ah dadkii shini ay dhaqaayaan aad baa loo bartay xanaanada shinida ee meelo fogfog ayaan kusoo arkay oo shinida aad loogu dhaqo marka saameyn ma idinku yeelatay in wadankii aad shinida ugu soo badatay oo meel walba xero shini laga asaasay malabkiini qiimihiisii iyo sidii loo soo dalban jiray hoos ma u dhacay aniyow mayla raay ee, malabkii inta badan manaha malabka soomaali edel haddi mayla raay ee, shinnada sida tiyeglow isu kubadan alinka dhaga kor iyo lahra kor waqtig haddi la roog iyo usaas etala laqoba manaha qiimaha malabkii horey una kahala jarni hadda ma kahalahayn laakiin dalb- dalbasho ma waaysinayn dadka inta badan maylahay malab tiyeglow ha dalbadaayaan si odshay isku badanyi laakiin qiimaha qiimaha sidii meemaybas inkahayna tiyeglowka naftatiis iyo walba waaha shinidii dhagashadii dadsha zaa'idan ka badadeen Wa- goboladii soomaaliyana zaa'idan ka badadeen meeli malabkii la jeeyi jari manaha malab ku ragaysinga ayaa la gadahay maadaama malabku waa yar unuun kor ku jarna dalbishihiis isku badanta laakiin beesidii un horey haysani waysagna hadda manaha iyadaa qiimaha hoosan ka dhey qiimaha oo kale hadda tiyeglow ee halkii saddexle ama halkii jirkaan oo kale meequu noqona niyow eh, mayla raay haddase aduun hadda malab addaha iyo dadka horta iyad injeerin malabka usoo saafanamale lagu fadaaw addaan iyo gaduud iyo male malabka isticmaashay mayla raay saafi lagu faday bes eh laakiin dadka walba leeyinaha se gobolooyinka manaha hamar oo kale magaalooyinka walba kale daraad manaha malab idaa insheentay hadda may gaduud unkaja walax ka darti malabka ma kasaayaan ilenken haa markasta dhartuum ana gaduudka dharta koko adaan haka bahaas oo fiidee kolkoon walba haka bahaase gaduuda haka bahaas malab adaha ayaan gaalsana hadda afartunga marahay haa kan kaleen soddon shan meelo marahay laba soddon hawa hele haa haddii marka oo malabtiyeglob hadda afartan dolar midka uu qaalisan uu yahay oo soddon xataa la heli karo kuwii kale gobolada marka way ka raqiisan yihiin oo malena saddexla new dadkun oo maylaray hamaroog walban liin malabka mudihan oo dalbadayang new malaba anta lishaani oo gobolooyinka lakushaani malab hata tum ishan dolar ee labaatan dolar ee labaatan ishan dolar ee anti yaala afartan dolar nii badanta malabka beesan oo reeban lili haa maylaray malab ee gobolooyinka ku galaya ragiis ee anta dharaaran maylaray qaalun isin sheegasan beeta beesan oo reeban lili haa marka kuwa gobolada kale labaatan shan iyo tobanaa bala hela haa saasa liin manaa sinin sheegayaan haa reer hamarka bal xasanow marka dadka reer tieglow iyo dhaqashada shinida bal ka war aniga hadda maalmahan joogay magaalada waxaan arkay qof walba inuu shini leeyahay qof walba inuu beer leeyahay timirtii iyo canabkii iyo dadku ay ka midaysan yihiin taas bal ka waran niyaw horta hadda waqti haadarkun hadda la rooga tiyeeglow manaha shina dhagdowka dadka ambadaden iida maylaraa kaalanta koowaad hoob an hayna kaalanta lamaad ii manaa hoolaha haddii kaalankooda kala kaalanta lamaad malaba wuu yeela arkoor lanlahayna yeri lankii unlahayna lan haddi injeeda ley manaha ee dhagashada manaha shiniida zaa'id an badanta sidii oo dhanba tiyeeglow mayl arahay sida shiniidun dhagashadiya iyo beerowu manaha wax soo saarsho ida linka dadaale sanadun hadda inka dambey wax soo saarka manaha beero i shiniidaba manaha hooga eedlin saare waana mayl arahay ii dhinac walba dadkana dakhlisho iyo isbedelsho iyo waxyaabahaas way ku dareemahay marka xasanow dadka reer tieglow siday shinida u dhaqaan malabka ma u isticmaalaan iyaguna ma cunaan niyaw mayl araay horta malabka tieglow isticmaalee inta badan mayl araay walba waa dadkiyoba dhagahaya isticmaalsho ka badanyi laakiin si gobolooyinka inka bahaw maylaraa inta isticmaalka yeri meero kale hadilinfiri beesalanka ooba ad walaago ad aanta an koowdii madishana bilaabay walbaas lahay ad u malab aanto ku dhirigdile aragaas ilaa muddo maylaraa hal anan jaatam isticmaalan gadadayle beesalay fadaay bees manaha markasta beesalay fadaay laakiin inta badan lankushiniidunka dhaha jarabaa maylaraa isticmaalshay iyo waxyaabahaas iyo lanki gadaaw oo kale isticmaalshay haa suba ka dhaha jara laakiin inta badan malabka dhoofo an badanye
inta badan marka lacag le laga sameeyaa aa inta badan lacag wax soo saara dadka iyo dhanfadaa
marka xasanow haddii dadka reer tieglow dhammaantood ama inta badan ay malabka dhaqdaan dadka kaleo idin yimaado magaalada soo dega iyagana ma idinku daydaan oo malab dhaqashada ma bilaabaan haa niyow dad oo saaxiibo enoo magaalada manaha riita ku degay haka biiranoo niyow meel araay shiniida shini ninka dara manaha doolka dool ninka dara la araayo waxyaabo badan insameyanoo doolada doolaha ka darsadaayanoo shinida bilaawdaayanoo xataa haddii inta inka bilaawnin hadlanka deegaankii isku kooy walka aas aasayo ka bilaawayo inta hooba araga meeri ka bilaawow inta badan mayl arahay malabkun aas aasay inta badan soomaalida manaha tiyeeglo ku tusaal qaadaday manaha inta badanna gobolooyinku hadii laka dhagaawsada mayl arahay iyo hiiraananagatoyn maclimiinta manaha tiyeeglo ambada yaa taw bareen haa marka xasanow ma jiraan sharikado dad isku tegay oo sharikad ah oo malab badan soo saara oo boqolaal sanduuq iyo intaasoo xero haysta ma jiraan meelaraay dad oo walba jare sanduuqyo iska darsadeenoo hagadadeenoo manaha shiniido oo kale beledweynaha ku abaysadeenoo meelaraay toddobaatan siyeetuun boqol sanduuq oo kale haysado guuriyaayo meelaraay oo shirkada ee waa jaraan ase jaraan haa adu marka taada gaadiid ma u haysataa oo meelaha oo daaqa iyo ubaxa ma la gurgurta haniyow maylaraay weyga guuriya shiniida meerweel biyalajeeye maylaraay shiniidaas inta badan sanduuqyadan maylaraay iyo shiniida oo kale walba kuka doranyiin manaha lansheela jareelay shagaalo muku tabaas mar linsaaniyaw mar maylaraay la guuriyaw mar kasta ley meelaha way ka dhaha jiray mar la baaraw shiniidun oo dool soomaaliga meeleliiskaa xilligii malab eleliinseeda oo kale ma eh dhagaale inbaahanta manaha shagaala iyo baawur iyo walkasta may ku maaramaw haa intaasaya laka isticmaalahay xasanow marka qofka doonaya in uu bilaabo beer shini lagu dhaqo hadda wakhtigan la joogo oo kale qiimaha ugu yar ee uu qofku ku bilaabi karo maxay noqon kartaa
niyow manaha haddi waqtiga haddi la rooga lanka haddii usa balaaway ara saddex lugaayadeydu huma aragne mootada eh manaa tuma ilaa madoola qacdaas lankaas manaa miyeri in yar isku balaawo kor tuma ilaa madoolu dooladaasama ilaa raay hagadade shiniida oo kale hoba lanka usa doolaba usa hagadada webiyaalku manaha shiniida inta badan way ku halee webiyaalka jeeha buuside shiniida mootada dhabha kasiisade mayla raay miiradadka shiniida daagaleesheen dhade kabacdi yeeba shiniida dhagaalaha saarase kabacdi waleyfadaa suubsado korlankaas haa marka
tumilamadaas dool niusahadow marka labayo tobanka sanduuq oo kale iyo mootadii iyo qarashka koobaad oo kale meeqa kunuu noqonaa islada
hadba lanka walba sameeyay koreeha hadba dhagaaladiisa kirinta haddii isu mootada hala koro santuuqyada imantii hagada mootada hala koro saas weela kor aaday laakiin santuuqyada bes oo bahad hagadata mooto karaysada korta manaha iniada shiniidun dhagaalo ku kalaasa imantii santuuqya hagadata mooto manaha ijaarato meeri jeysad walaaga ha abaysad mooto kala ha karaysad inta dhakata kabacda madii dhagaalo ku hadla mootada hagadada korta walba marka halba tumi lamada santuuq haddii hal markiin balawdaan dhagaalo adiga ku saarada korta manaha dadaalka lay keenin intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب